الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigana wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo toddobaad min suurati اlkaafi qaala tacaala watara الshamsa idaa dalacat tasaawaru can kahfihim daata اlyamiini waidaa garabat taqriduhum daata الshimaali wahum wahum fii fajwatin minh dalika min aayaati اllah man yahdi اllahu fahuwa اlmuhtad ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا waxaynu ku soo jirnay fii tafsiiri suurati اlkaafi qoladii suuradda loogu magac daray asxaabu اlkaafi ee la yidhi inahum fityat aamanuu birabbihim wasidnaahum huda qolo dhallinyaraa weeye rabbigood rumeeyey hanuun aan u siyaadinay qoladaas baa qisadooda inoo socotay qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wa taraa waxaad arkaysaa ashamsa baad arkaysaa qoraxda taraa nebiga lala khidaabayo ama qof kasta oo in lala hadlo u suubada qoraxdii baa arkaysaa idaa dalacat markay soo dhalato tasaawaru idaa dalacat tasaawaru ama tasaawaru zaa'id olashada qiraa'aad kale idaa dalacat tasaawaru tatasaawaru xadfu ixda taa-ayn iyadoo iilanaysa can kahfihim godkooda xaggiisa daata alyamiini jihat alyamiini midigta dhankeeda waxaad arkaysaa qoladii god waa iyagii galay godkii hadday galeenna waa iyaga muddo badan inta ilaahay seexiyey muddo badan ay ku jireen qoraxdaa marka marka ay meeshaa marayso godka waxay ka maraysaa markay qoraxdu soo baxdo daat alyamiin jihat alyamiin qoraxdii kulaylkeedu marka soo gaari maayo waidaa qarabat markay qoraxdu dhacaysana taqriduhum way goynaysaa ama taqriduhum way ka tegaysaa hum iyaga daata ashimaali jihata ashimaali dhanka bidix taqriduhum taqdacuhum wa tubcidu canhum tabcudu canhum way ka fogaanaysaa qoraxdu waxay ka jaraysaa bimacnaa tatrukuhum kaga tegaysaa daata ashimaali jihat ashimaal waa maxay aayadda ujeedkeedu qoraxdu markay soo dhalanayso kulaylkeedu qoladan ma taabanayo markay dhacaysana sidoo kale oo gelinka hore qoraxdiisu qaban maysa wey gelinka dambe qoraxdiisuna qaban mayso wey labadii dhinacba karaamatan lahu min allah karaamayn ilaahay iyaga karaameeyey karaamadaasoo xag rabbi ka ahaatay aan qoraxdaas lagu dhibaynin sidaas baa laga dhigay oo kulaylkii baaba laga difaacayaa ama godkan baa qaabka u samaysnaa iyo jihadu u jeeday baa qoraxdaba sayrkeeda iyo socodkeeda baaba dhinaca iyo dhinaca ka goynaysa kulaylka gelinka horena godkii soo geli mayo iyagoo naacawdi helaya layr helaya macaan godkiina u maa garanaysaa uu uusan xirnayn layrtiina helaya iyo naacawdi baa qoraxdii dhinacaan ka goynaysa dhinacaan kalena ka goynaysa markaa godkii waa inuu junuubi yahay oo kale daata shimaal daat alyamiin wa daata ashimaal waidaa qarabat taqriduhum daata ashimaal deegaanada iyo guryaha iyo maqaarg waxaa laga yaabaa gelinka hore inay qorax yihiinoo qoraxda gelinka hore ay hayso dhankay u jeedaan qaarna gelinka dambe marka iyagii labadaa kulayl midna ma hayo qoraxdiina dul mari mari mari mayso godka dushiis wahum fii fajwati minhu walxaal hum iyagu fii fajwatin ay ku sugan yihiin waasac minhu min alkaafi godkaa xaggiisa iyagoo waasac kaga sugan waasac dhexdiisay ku sugan yihiin waasac bay ku sugan yihiin gelin hore iyo gelin dambana qorax is arki mayaan saasaa ilaahay u maamulay subxaanahu wa tacaala wahum fii fajwatin minhu ilaahay wuxuu yidhi daalika arrinkaasina min aayaati illaahi buu ka mid ahaaday daalika kaas sancadaas saniicaas waa min aayaati illaahi min dalaa'ili qudrati illaahi albaahira qudrada ilaahay ee weyn waxyaalaha dalaa'isheedaabay ka midta ibnu cabbaas wuxuu yidhi low anna ashamsa tadlucu calayhim la axraqathum haddii qoraxdu ay ku soo dhalan lahayd oo kuleelkaydu soo gaari lahaa way gubi lahayd way u dhammaan lahayd dhibaataa gaari lahayd sidaasay noqon lahayd ilaahay baa ka badbaashay dad ilaahay rumeeyo awliye ilaahay bay ahaayeen markaasaa ilaahay badbaadinaya subxaanahu wa tacaala walow annahum wuxuu yidhi haddii iyaga laa yuqallabuuna hadba aan dhan loo gedinayn ilaa wanuqalibahum daat alyamiini wadaata shimaali baa inoo soo socotee haddaan hadba dhan loo rogaynna la akalathum lardu dhulkaa cuni lahayd dhulkaa cuni lahaa qofka dhulkaa cuno aboor baa ku baxo oo waaba aragto hadduu xataa dhinac in badan u jiifo dhinaciisa oo xanuunayow soo kacaya ama soo toosaya isla rogiddaani waa raaxa xag rabbi ka socoto ilaahay qofka siiyey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi man yahdi allaahu qofkii ilaahay hanuuniyo fa huwa isagaa almuhtadi'a qofkii ilaahay hanuuniyo iimaanka waafajiyo ilaahay waddada sacaadada ku ku toosiyo fa huwa isagaa almuhtadi almuhtadii kan hanuunay isaga weeye dhab ahaan kaasaa xaqnimo u hanuunay waman yudlil qofkii ilaahay lumiyo dhumiyo baadiyeeyo falan tajida heli maysid lahu isaga u heli maysid weliyan weli u heli maysid naasir weligaasoo murshida hanuuniya weli hanuuniye u heli maysid qofkan waa la dhumiyey maxaa loo dhumiyey waa bisuu'i camalihi camal xumadiis ayaa loo dhumiyey cid hanuuniso loo heli maayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wataxsabuhum waxaad u malaynaysaa haddaad aragto asxaabulkaafi waxaad u malaynaysaa ayqaadaa kuwo soo jeedaad moodaysaa walxaal hum iyagu ruquudun kuwo hurdo ay yihiin marka ay kuu muuqdaan bimacnaa low ra'aytahum haddaad arki lahayd wey waxaad moodaysaa qofka fiirinayow ayuha naadir waxaad u malayn lahayd ayqaadaa kuwa baraarugsan oo soo jeeda ayaa moodi lahayd sidaas baa moodi lahayd walxaal hum ruquudun kuwo hurdanay yihiin aysan soo jeedin oo wax soo jeeda maxaa loo moodayaa waxaa la leeyahay indhihii bay kala hayaan de qofka soo jeedaa indhaha kala haya waxaa la arkayaa iyagoo hadba dhan loo rogayo dhankay u jiifeen maha dhanka kale loo rogay hadda waana hurdaano wahum ruquudun wey waa hurdaan waxaana moodaysaa muuqaalkooda iyo jirkooda iyo indhahooda iyo rogidda la rogayba waxaa moodaysaa inay soo jeedaan muddaday meeshaa saa u yaallaanna waa muddo tiro badan wahum ruquud ilaahay wuxuu yidhi wanuqallibuhum waanu rogrogaynaa waanu gedinaynaa daata alyamiini dhanka midig iyo wabaata ashimaali dhanka bidix min jaanib ilaa jaanib dhinac ilaa dhinac baan u rogoynaa si aan dhulku u cunin jirkooda si aan jirko jirkooda u baabi'in hadba dhin baa loo gedinayaa sanadkiiba intee jeer la gedin jiray maalintee la gedin jiray bishee baa la gedin jiray aqwaal badan baa jira ilaahay intaasuu inoo sheegay wanuqallibuhum daata alyamiini wa daata ashimaal taasaa kaa badan wa kalbuhum walxaal kalbuhum aygooduna baasidun uu yahay mid fidinaya fidiyey diraacayhi labadiisa jeeni bilwasiidi fagaaga xatabadda isagoo ku fidiyey isimka faacil baasid baasidun bimacnaa maadi markuu yahay camalfalkiisa isagays ku camalfalaynin laakiin hadda waxa weeye xikaayat alxaali almaadiya wax la yidhaahdo buu meesha u yaallaa walxaal kalbuhum baasidun diraacayhi uu yahay bilwasiid wasiidka waxaa la yidhahdaa meesha guriga laga galo tilaabada inta la qaado markaa qaado guriga aad gelaysid xatabada oo kale ah wasiid waa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa godka meesha fagaagiisaa afkiisa ah baa aygiina labadiisii diraacihi labadiisa dhudhun waa labada jeeni saa u fidi sidaa badanaaba aygu macnaha u fariisto weeye oo jeenyaha hore adimada hore ou sidaa ugu fidiyo walxaal baasidun walxaal kalbuhum baasidun diraacayhi bilwasiid waxaa moodaa inuu ilaalinayo waa aygii raacay aygii raacay wey qoladan saalixiintaabuu la saaxiibay oo raacay qur-aankii baa lagu sheegay marka oo ka qisoonaya ilaahay wuxuu yidhi low idalacta haddaad daalacan lahayd ama haddaad daalacato calayhim dushooda lawall nebi allow calayka salaatu wasalaam ama qof kastoo in lala hadlo u suubadow haddaad daalacan lahayd dadkaa ah asxaabulkaafigaah calayhim dushooda aada daalacan lahayd la wallayta waa jeensan lahayd minhum xaggooda firaaraa haariban adoo cararaya wala muli'ta waa lagu buuxin lahaa minhum xaggooda ru'baa argagax haddaad daalacan lahayd oo arki lahayd qoladaa iyaga ah la wallayta minhum firaaraa waa isma jiiri lahayd waa gadoomi lahayd adoo cararaya adoo firaara walamulu'ta waa lagu buuxin lahaa minhum xaggooda rucban argagax maxaa yeelay oo maxaa qofkaani la cararaya maxaase argagax looga buuxinayaa waa limaa albasahum allahu min alhayba waxa ilaahay dadkaa dusha ka saaray oo u libaasa u geliyey oo heybad ah heybadda ka muuqato oo ilaahay saaray baa qofkii indhaha saaraba dad de intaasa tiro ah oo saa meel u yaalla oo heybad ilaahay saaray qofku markuu saa u arko waa ka cararaya argagax baa gelaya waa ismajiiraya aragtidoodaas argagax bay qofka fiiriyaa ku ku ridaysaa hadda waana hurda waa saalixiin awliya ilaahay wax soo jeeday u egyihi waa isgedinayaan mana soo jeedaan la wallayta minhum firaaraa walaa muli'ta minhum rucubaa baa ilaahay yihi subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wakadaalika sidaas kadaalikada meesha loo celiyay markaas la soco kamaa anamnaahu saan u seexinnay oo hurdo ugu tuurnay ayaanu bacanaahum usoo bixinaynaa ayaanu bacanaahum usoo bixinno sidaan u seexinnay baanu bacanaahum sidaasoo kalean haddaan usoo saarnay wey usoo toosinay wey bacadadaan hurdadii baa laga soo toosiyey ayqadnaahum wey waa soo baraarujin liyatasa'aluu si ay isku weydiiyaan iyaga laftoodu baynahum dhexdooda hurdo dheer bay galeen saddex boqol iyo sagaal sano ah markaan soo toosinno hurdadii dhimashada matalaysay oo u ekayd markay soo baxaan oo aanu baraarujinnood inay isweydiiyaan war bal intee baan meeshaan joognay intee ku nagayn godkan liyatasa'aluu baan saa u samayn ayaanu bacanaahum soo saarnay liyatasa'aluu inay isweydiiyaan baynahum dhexdooda su-aashii waata qaala qaa'ilun mid hadla wuxuu yidhi oo minhum iyaga ka mida qaala axaduhum bay ka dhiganta midkood baa wuxuu yidhi kam imisaa labistum nagaydeen xataa iyagoo la hadlaya laakiin isagu waa ku jiraa kam labisnaa bay ka dhigantay intee anagu meesha aan ku nagayn isaguba waa ku jiraa war intee nagaydeen meeshaan war intee meesha joogteen qaaluu waxay dhaheen kuwa u jawaabay labithnaa waxaan ku nagayn meeshaan yowman maalin aw amase bacda yowmin maalin barkiis maalin ama maalin barkiis godkaas hadday subax galeen waagii dambe oo lasoo toosiyey saddex boqol iyo sagaal sano kabacdina galab ay ahayd waxay garanayaan maalintay meesha yimaadeen barqadii inay joogeen meesha haddana galab maraya qoraxdii way sii dhacaysaa war wata haddee maalin baan meesha joognaa labithnaa yowma mise weli qoraxdii ma dhicin inay dhacday bay moodeen say dhaheen aw bacda yowma maya maalin qaarkeed weeye maalin dhan maaha qoraxdii wataa soo jeeda aw bacda yowm ma ay garanayaan maalin iyo maalin barkeed iska dhaafe sagaal saddex boqol iyo sagaal sano inay meeshaa jiifeen oo yaalleen ilaahay cajaa'ibta suuraddan mucjizadan qudrada ilaahay awoodda intay la eg tahay asxaabulkaafiga iyo xaaladooda cajaa'ibtay leedahay wey ummad aan aakhire weli tegin oo aan dhiman dhimashadii waa weli oo la jiifiyey oo bidhaamaya jirkoodii iyo muuqaalkoodii iyo nidaamkoodii oo dhan oo la soo baraarujiyey qaaluu waxay dhaheen kuwo kala hadlay rabbukum rabbigiin baa aclamu ku ogaal badan bimaa labiftum intaa nagaydeen bimuddati iqaamatina intaan halka joognay allaa og ilaahay baa og eena ka daaya intaan nagayn iyo waxaas maanta nafac inooma lehee intee joognay intaa iyo intaa iyo intaa ina ka daayo wax inoo ka nafac badan aan raadsanno kollayba gaajaan dareemaynaa mara kale ilaa waa dad lagu soo celiyey noloshii gaajaan dareemaynaaye sidaan u heli lahayn quud halaalah waynu u baahannaha taas aynu u dhaqaaqno ina ka daaya waxaan kale waa kan intaasaa meesha kugu jira fabcau dira bay dhaheen axadakum midkiin biwariqikum lacagtiinna haadihi ee tan ah lacagtiinaan tan ah midkiin la dira ila lmadiinati magaaladii intay ka ahayd magaaladii intay ka ana u dira lacagtaanna ha qaado waa lacagtii waagii dhallinyaradan soo tegayeen ay dadkoodii ka soo qaateen iyo cidahoodii lacagtoodii bay wataan sidii bay ugu taallaa kama baabi'in kama dildilaacin kama bololin waa lacag shaqe ay haystaan axad aan dirsanno waxay u qabaan magaaladii shalay inay ka yimaadeenoo qoladii beleda hay joogto ay waagi ka soo tageen oo dadka gaalaysiinayay axadkaas aan dirnay falyandur ha fiiriyo ayuhaa magaalada keeda askaa abar weeye mubtadihiisa xadfan yahay askaa huwa isagu askaa dahirnaan badan dacaaman xagga cunnada qofka aan dirayno ha fiiriyo ayuhaa keeda magaalada aan u dirnay askaa dacaaman dahirnaan badan xagga cunnada falya'tikum ha idinkala yimaado birisqin risqi iyo cunno iyo dacaam minhu kaa askaaga ah oo dahirnaanta badan qofkaas aan dirayno cunno xalaal ah noo soo gabo cunno xalaal ah baanu dirsan waa niman saa isku ilaalinaya kan dahirnaanta badanoo cunnadiisu xalaalnimada badan tahay cunnaha nooga soo gabo sidaas aan ula dirno magaaladii ha tago sidaa ha sameeyo falyandur ha fiiriyo ayuhaa keeda askaa huwa askaa acaaman askaada culimaa ku fasiraysa cunno waxayna tarayso wanaagsan kan haya oo awood leh haynoo ka soo gabo falya'tikum birisqin minhu minhu min daalik ha noo soo iibiyo waxooday gadanayaan lacagtoodii bay haystaan sidaas aan nin la dirna bay dhaheen magaaladiina ha aado cunnadaasna ha inoo soo gado walyataladaf qofkaa ninkaa isagaa ha dhimirsado ha tartiibsado weeye ha tartiibs ha dhimirsado magaalada markuu gelaya cadowgii aan ka soo baxnay bay dee u qabaan inuu joogeen yaan si tartiiba oo dhimrin leh oo isqarin iyo dhuudhuumasho leh oo aanan ismuujin lahayn haynuu ku soo adeego walyataladaf kaas isagaa ha dhimirsado walaa yushciranna yuusan ogeysiinin bikum idinka idin ogeysiinin axada qofna yuusan idin sheegin qofna qofna yuusan idin sheegin markuu cunada magaalada gelayo iyo markuu cunada soo galayo si dhimirsiya ha u galoo cidna yaysan dareemin si aan loo ogaan meeshuu ka yimid iyo ciddou wax u wado iyo cidda soo dirsatay gaalkii iyo ciidankiisii bay wadnaha farta kaga hayaan isaga ahaa walyatalabaf qur-aanka kale barkiis kelimadda lagu sheego weeye faadaas walyatalabaf marna qur-aanka kelimaadkiisaa la tiriyaa marna xuruuftiisa marka walyatalabaf nisfu lqur'aan annisfu alwal qur-aanku alwal iyo aakhir markii loo qeybsho xagga ajzaada marka la aado jusku meel baa la calaamashay xilligii xajaaj binu yuusuf baa calaamadinaha meelo badan oo qur-aanka ka mid a axsaabtiisa iyo ajzaadiisa iyo mee kelimaadka tirintooda iyo kelima waxyaalaha kala bara iyo suuradda qur-aanka rubciisa iyo uludkiisa iyo niskiisa iyo waxyaala tiro badan buu dad inta u diray baa sidaas loo diyaashay nin dhib badanna wuu ahay waa ninkii dadka badan dhibay oo laayey saxaabada qayb ka mida ku jireen walaa yushciranna bikum axada maxaa yeelay bay dheheen innahum iyagu kuwa magaalada joogay in yadharuu hadday qaalib noqdaan calaykum dushiinna yarjumuukum waa idin rajminayaan dhagax bay idinla dhacaya oo yuciiduukum ama waxay idinku celinayaan fii millatihim iyaga diintooda innaga maahe diintooda iyaga gaalnimada ahayd ama bayna ku celin ama dhagax bayna ku arjumayaan oyna ku rajminayaan ee ninkaas yowsan cidna ogaanin walan tuflixuu markaa mana liibaanaysaan waa goorma idan wakhtigaas abadaa weligeed waa goorma hadday diintooda idinku celiyaan oo gaalnimo ay dadka ku khasbaan oo ku ceshaan wixii aan ka soo cararnaya idan wakhtigaas walan tuflixuu man liibaan lan baa la geshay weligiin lan tuflixuu idan abadaa dee lantu inaysan ta'biid weligeed keenayn abaddanta ka dambaysaaba ku tusinaysaa layihi oo waxaa weeyaan qolooyinka muctasilada ee lahaa lanta ta'biid baa laga qaadanayaa lantaraani markii maaragta ay dhaheen halkaas ilaahay xagga lagu arki maayo aakhiro ay saasay qabaan waxay dhaheen lantaasaan nafyigaa ta'biid baan ka qaadanayna abaddan ba laguma dareen baa layihi walan yatamanahu abaddan i lantii inta la sheegay laguma dareen marka wayansawnan ahlujannaha marka ilahay way arkayaan dadka ahlujannaha ah wayansawnan naciima idaa ra-ow nicmaday jannaday haysteen bayba halmaamayaan markay ilaahay arkaan fa yaa khusraana ahla lictizaali hoog iyo khasaara ku dhacay qolada muctasilada balaayada oo aan aaminsanayn in ilaahay xagga lagu arkayo ilaa wujuuhun yowmaydin naadiratun wujuuhun yowmaydin wujuuhun yowmaydin naadira ilaa rabbihaa naadira waka walan tuflixuu idan abada wakadaalika sidaas sidaan hadda xaggee u noqonaysaa sidaan u soo saarnay dadkii muddada badan meesha jiifay oo hurday aan hurdada uga soo kicinay oo aan u soo baraarujinnada ay qadnaahum wa bacadnaahum aan u soo saarnay ayaanu acarnaa daalacsiinay calayhim dushooda mafcuulkii meey acarnaa waan daalacsiinay annaasa dadka calayhim iyagii dushoodii dadkii baa la tusay dadkii magaalada joogay waa la daalacsiiyey nimankii halkan ku jiray awalna qisaa waxaa lagu hayay qarni hore waxaa jiray niman dhallinyaro ah oo meelay raad iyo ruuxooda ku dambeeyey aan la garanayn oo boqor balaayada waddanka xukumi jiray ka cararay oo iimaan lahaa oo la la-yahay baa jiray marka acarnaa waan daalacsiinay calayhim asxaabukaafigi biannaas dadkii baanu tusnay wey waa daalacsiin liyaclamuu inay ogaadaan dadku anna wacdallaahi ilaahiy wohiisu xaqun xaq inuu yahay wa anna saacata saacadda qiyaamadana laa rayba fiihaa wax shakiya dhexdeeda inuusan ahaanin inay ogaadaan yaqiiniyaan markaas waxaa jidhay baa layidhi ishayn ah qoladii danbacfiga waa laysi soo saarayaa iyo maya markaasaad qoladan waxaa looga dhigay liyaclamu anna wacdallaahi xaqun yabooha ilaahay isi soo saarka inuu xaq yahay soo ma jeedaan saddex boqol iyo sagaal sano kuwa maqnaa inaan maanta soo saarnay oo aad la hadlaysaan soo bacsigii oo kale maaha ha dad tegey oo dib loo soo ceshay soo ma jeedaan siay u ogaadaan anna wacdallaahi xaq wa anna saacata ana wacdallaahi xaq wa anna saacata laa rayba fiiha id wakti baan daalac siinay id acarnaa ku xir acarnaa calayhim id wakti ayaanu dadka aragsiinoo daalac siinay yatanaasacuuna ay doodayeen baynahum dhexdooda amrahum amarkooda ay ku doodayeen oo yaa doodaya qoomkiibaa doodaya dadkii waagaa joogay maxay ku doodayaan dadkii asxaabu ahlikahfiga ahaa bay ku doodayaan ka waxaa leeya intan lasoo toosiyey oy muddo joogeen baa isla markiiba misna lasii ofsada oy sidaas arwaaxda looga qaado id yatanaasacuuna baynahum faqaaluu waxay dhaheen doodii ubnuu dhisa calayhim kuwaan dushooda bunyaanaa dhisme godka ha laga duldhiso albaabkiisa calaamad iyo taallo oo kale ah halkaa dhismaha laga taago rabbuhum rabbigood baa aclamu ku ogaal badan bihim iyag allahu aclamu bixaalihim wa shanihim xaalkooda iyo shanigooda ilaahay baa ku ogaal badan qolaasaa tiri laba kooxood weeye qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen waa kooxdii labaad qalabuu qaalib noqday calaa amrihim amarkooda u qaalib noqdayoo meel mariyey lanatakhidanna yeelneen oo yeelaneen calayhim dushooda masjida masaajid ka dul dhisneen qoladan waa alariya waxaa la alaariyat alqaalibiya alaariyat alqaaliba baa laidhaha waxa weeyaan waa kuwa tirada badan kuwii tirada badnaa waxay dhaheen albaabka godka waxaan ka dhisaynaa masaajid masaajidka waan ku tukanaynaa ilaahay baan ku caabudaynaa masaajidkaasaan ka dhisaynaa meesha lanatakhidanna calayhim masjida sidii bayna u meel mariyeen sidii bay u meel mariyeen qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi sayaquuluuna waxay odhan doonaan kuwee sayaquuluuna wowdaas iyay ku dhacaysaa faacilkaas alkhaa'iduuna fii qisatihim asxaabulkahfiga qisadooda kuwa dhex dabaalanaya ee dhex dhumbanaya oo xilligii nebi maxamed joogo waa dambe ah calayhi salaatu salaam oo ahlu kitaab ah yahuuddii iyo nasaaradii xilligii nebi maxamed joogay waxay odhan doonaan oo asxaabulkaafiga arrimahoodii ka hadlayo dhex dabaalanaya waxay dhihi doonaan alaaatun hum kuwaas asxaabulkaafiga tiradood alaaatun waa saddex raabicuhum kan afar ka yeelayaana kalbuhum waa eygood saddex weeyaan kan afar ka yeelaya aygooda u ahaa waxaa weeyaan raabicuhum kan afreeya ha dhihin kan afraad ha dhihin raabic khaamis saadis saabic faamin sidaa markii lagu keeno bimacnaa jaacil baa laga macnayaa raabicuhum jaaciluhum kan ka yeelaya afar arbaco ka dhigayaa kelbuhum aygooda wey kan afraynaya waa aygooda kan afar ka yeelaya waa aygooda saddex waxaa afar ka dhigaya saddex afar lagama dhigi karo kan ka yeelaya afarta uu buuxinaya kelbuhum wey wayaquuluuna waxay odhanayaan kuwo kale khamsatun hum khamsatun waa shan saadishum kan lixaynaya oo jaacilhum sitatan lix ka dhigayaana kelbihum eygooda wey laba qolo wey shan bay ahaayeen eybaa lix ku ahaa saddex bay ahaayeen eygaa raabicuhum ahaa haye ilaahay wuxuu yidhi rajman bilgaybi yarjumuuna way ganayaan rajman ganid bilgaybi waxa qayb oo maqan arrinta ay ka hadleen oo dhan waa rajman bilqayb wax qaybo aysan sal gaari karin oo cilmi aysan u lahayn bay iska ganayaan gemidid iyo qiyaasid iyo malamale wey yaqiin ma hayaan cilmi ma hayaan waa rajman bilqayb qayb qof iska garanayo ka warbixiyey muxuu ka asiibayaa waxba labadaa qole waxaa la yidhi waxaa sheegtay wax kama jiraan wayaquuluuna waxay ku qowlayaan qayb kamaloo ka mid ah sabcatun waa toddobo hum sabcatun wa haaminuhum jaaciluhum amaaniyatan kan ka yeelayaana kan sideedaynaya kalbuhum eygooda weeyaan qoladan waxaa la yidhi iyaga lama radin rajman bilqaybi iyo lama dhihin ma haystaan lama dhihin nooc taqriirin ah inay sidaa ahaayeen oo kale ah toddobadaa inay ahaayeen iyaga sidii kuwii hore looguma jawaabin qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi maxamed calayhi asalaatu wasalaam rabbii rabbigaybaa aclamu ku ogaal badan biciddatihim tiradooda ilaahay baa cadadka nimankaa godka galoo mu'miniinta ahaa dhallinyarada ahaa tiradooda ilaahay baa ku ogaal badan maa yaclamuhum mana oga tiradooda ilaa qaliilun in yar oo dadkaa mooyaane cid kale dadka in yar baa ka og cabdullaahi bin cabaas baa wuxuu yidhi ana min alqaliil inta yaroo og baanaan ku jira laba nin dhihi kara isagooy moogta ilaahay ku shugo nebi maxamed baa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam turjumaan alqur-aan weeye moogta waa xabru hadihi alumma ana min alqaliil weeye kooxdaa yar oo ilaa qaliilun lasoo reebay baan anigu ku jiraa wey oo og dee maxaad ku haysaa waa sabci ahayd buu leeyahy sababtu waa maxay buu yidhi ilaahay waa soo tiriyey ilaa toddoba la soo gaaray qoladii hore iyo qoladii dambena qowlkoodii labadii tiro ay sheegeen waxaa laga dabageeyey rajman bilqaybi baa la yidhi qoladaas qoladan kale oo intaan sabcada ku sheegtayna waxba laguma ceebayn waxba lagama dabageyn ha ahaatee sideedababa cilmiga in rabbi loo celiyo weeyaan waa kana falaa tumaari ha murmin baa la yidhi nebi allow fiihim dhexdooda qoladaas asxaabulkaafigaah ilaa miroo-an mooyaane dood oo daahiran iska muuqato dood kale ha gelin ilaa miraan daahiran miraan daahiran waa maxay mid dood la hubo oo qof xogta og uu arrinta ka hadlayo oo waa teetaasi waa sida qur-aanku sheegay ina akhriyo xawila qur-aanka akhri waa siduu sheegay ilaa miraan daahiran waxay noqonaysaa sidaa qur-aanku u sheegay qofku inuu akriyo taasay kuu noqonaysaa ilaa miraan daahira walaa tastafti ha fadwo weydiinin ha jawaab weydiinin fiihim asxaabulkahfiga dhexdooda minhum ahlu kitaabka damaa'irta saa u kala celi minhum ahlu kitaabka xaggooda ha ka weydiinin minhum xaalu ka ahday ahlu kitaabka xaggooda axaddan axaddan oo minhum bay ka dhiganta axad ahlu kitaaba waxba ha ka weydiin asxaabulkaafi maxaa yeelay waxyiga laguu waxyooday iyo cilmiga lagugu soo dejiyey qur-aanka baa kaaga filan oo kuu caddeeyey taasaa kaaga filan kaba ha weydiinan kuwaas baa layidhi darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam sawaab